wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo tababar ugu qabatay qaar ka mid ah howlwadeenada dowladda hoose ee degmadaasi tababarkan ayaa ku saabsanaa qorsheynta guud iyo maareynta qarashaadka dowliga ah maxamed cadow axmed agaasimaha dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan maanta waxaa inoo furmay tababar ku saabsan xagga qorsheynta iyadoo laga fiirinayo sharciga dowladaha hoose tababarkan wuxuu la xiriiraa tababaradii hore degmada shaqaalaheeda iyo halwadanadeeda la siinayay kismaayo ee soo bilowday bishii november ee sanadkii hore oo ku taxalluqo programkan dowlad taab ay fulinayaan hay-adaha unicef iyo u n d b iyo u n habitat kan hadda maanta aan u madalsanahay maanta noo furmay waa waa u n d p ka mid ah dalada dowlad cap trainadan waa trainadii hore oo hordhaca novemberkii soo bilowday degmada shaqaalaheeda iyo halwadaneeda kor loogu qaadayay tanna kuwaas ku taxalluqa oo ka mid yahay marka runtii shaqaaluhu waxaan filayaa in sideedii hore ay wax iska bedeleen xagga mataqaanaaye qaybta maaliyadda qaybta qorsheynta waxyaha dhammaantood marka wasaaraddu waxay mudnaanta kuwaadsiinaysaa in shaqaalaha degmada kismaayo ay noqdaan shaqaale xirfadooda sarreyso runtii wax badanna ay iska bedelaan sanadihii hore ay wax badan ka bedelmaan marka waan sii wadi doonaa tababaro degmada la siinaayo maalmaha soo socda tanna hadda waa maanta noo furmay waa shan cisho shantaa cisho markay dhammaadaanna waxaan geli doonaa insha allahu tababaro kaloo degmada la siinayo tababarkan ayaa socon doona muddo shan cisho ah waxaana ka qaybgalayaasha muddadaasi la bari doonaa cashiro kala duwan